بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سورة سورة الأعلى بالي لهذا مقعيدنا سبح اسم ربك الأعلى أيها لغا سوقاتي وسورة مكية أهو قرآن كي مككسو دقي أي كم التهي سيدة إمام البخاري في صحيحه وكورنا أيو عن البراء بن عازب رضي الله عنه يعني براء بن عازبنا uu ka warinayo afarkaas oo tusinayo suuradu inay makiye tahay tusinayo wuxuu leeyahay براء بن عازب أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم dadkii noogu horeeyay asxaabta nabiga kamida ee madiina noogu yimaado anagoo reer madiina ahi waxay ahaayeen oo hijradii maka ka soo hijrooday muscab ibn umayr وابن أم مكتوب labadaa saxaabi baa ugu soo horreysay muscab bnu cumayr oo maka laga soo diray oo nebigu uu soo diray iyo cabdulaahi ibnu ummi maktuum labadaasaa noogu soo horraysay buu yidhi markay yimaadeen qur-aankii bay saxaabada sii bari jireen ansaartii bay qur-aanka barayeen wuxuu yidhi fajacala yuqri'aanina alqur'aan waxay guda galeen inay qur'aankii na barayaane nagu dul akhrinayaan uma jaaa cammaaru markaa kabacdi baa cammaar ibnu yaasir yimid وبلال بلال بن الرباح بايمد وسعد سعد بن أبي وقاس بايمد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين عمر بن الخطاب والله ما تنسح هذا الله سعوده بأمرك إذا ما حدنا مدينة يمد ومكة يمادين ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي قال مركا كبعد بو يمد بو يمد فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحوا به مركو النبي يمد غير مدينة يعني ما أنا أرق فرح أي فرحين سيدا أي نبي أقول فرحين جعلك أقبع إمات الكيسة صلوات الله وسلامه عليه حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء إلى أن أرك عرورتي يرك أها ويري أرمي رسولك إلهي واكنا يويمد إلهي كي يرهدان مركب حل شاهد كيس وحوها فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في صور مثلها يعني النبي ما بقصني مالين إلى أنك أنكبرنه سبح اسم ربك الأعلى سورة إي سورة كل لمدة أي صحابة النبرين ما وصل إيمان بوي يعني النبي مركو مكك إيماني أنه القرآن كان نقانا سبح اسم أي كميتاي أيو مكك يمد أو مدينة يمد بي أو مارك صحابي براء بن عازب أيو ليه هيويا مركا سورة إنه مكية تهي أيو أثر كاسي تصيا ويا إمام أحمد حورنا في مسنده يعني نعمان بن بشير رضي الله عنهما نعمان بن بشيرنا oo ka warinayo wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qara'a fil ciidayni sabbih isma rabbika al'ala wa hal ataaka hadithul ghaashiya nabiga calayhi salaatu wasalaam maalmaha ciida labada ciidood ciidul fidriga iyo ciidul adha salaadooda markuu tujinayo bacda alfaatixa ragcada hore sabbix isma rabbika alaclaa buu akhriyi jiray ragcada dambena hal ataaka xadiidu lghaashiya ayuu nabiga akhrin jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh wain waafaqa yowma aljumucati qara'ahumaa jamiica maalin jimcaha hadduu waafaqana sidoo kale salaada jumcada wuxuu akhrin jiray labadooda ayuu labadaa ragcadood ku kala akhrin jiray nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh bismi illaahi araxmaan araxiim sabbix isma rabbika alaclaa sabbix yacni huf oo ku tasbixso oo ka nasah addoon yahow isma rabbika rabbigaaga magacii rabbigaagii alaclaa sarreeyey oo khalqigiisa ka sarreeyey sharaftiisuna ay sarraysay allahaas nusqaan oo idil iyo waxaan u cuntamin ka huf oo ka dheeree wey ka nasah baa la leeyahay rabbigaaga ka nasah alladii rabbigaagii nasah oo nusqaan oo dhan ka huf khalaqa abuuray yacni makhluuqaadka allihii abuuray fa sawaa haddana ekeeyeyoo abuuristii ou abuuray ku ekeeyey oo insaan walbaba abuuristii makhluuq kastaba makhluuq kastaba abuuristiisa ku ekeeyey waaladii allihii nusqaan oo dhanba ka huf qadara qadaray oo shay walba kulligii qadaray fahadaa haddana hanuuniyey oo shaygaasi wuxuu u baahnaa oo idinku hanuuniyeyoo tusay waladii allihii nusqaanoo dhanba ka hufiy waxaan u cuntamin akhraja soo saaray almarcaa daaqii soo saaray oo dhulka ka soo saaray allahaas nusqaan oo dhan iyo waxaan u cuntaminoo idin ka huf oo markuu daaqaa soo saaray fa jacalahu daaqii ka yeelay gufaa'an mid dumaa'a ka yeelay axwaa ee madow haddana ka dhigay yacni mid burburay oo yaabisoo qallalay angegay oo haddana madoobaaday ka yeelay allahaas nusqaanoo dhanba ka hufaa la leeyahay marka sabbixisma rabbika alaclaa waxa weeye rabbigaaga magaciisa ku tasbiixso allihii sarreeyey magaciisa nusqaan oo dhanba ka hufaa la leeyahay waxaanu cuntamin waa maxay waxa ay mushrikiintu ku tilmaamaan ilaahay walad buu leeyahay bay yidhaahdaan ilaahay shariik buu leeyahay bay yidhaahdaan shirki cid cibaadadiisa la wadaagta baa jirto allah wuxuu leeyahay saaxibe iyo haween buu leeyahay bay yidhaahdaan wax alla waxaan rabbi u cuntamin oo meelka dhac rabbi ku ah ka hufo ka dheeree baa leeyahay fi suurati saafaat aayadda aan ku soo marnay aakhirkeedoo kale la mid tahay subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliina walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aayaddaasoo kale ayay la mid tahay weeye marka ilaahay subxaana wa tacaala nusqaanoo dhan in laga hufo baa la rabaa waxaan u cuntamin oo alla subxaana wa tacaala meelka dhac u ah in qofka muslimka uu ka fogeeyo ka dheereeyo ayaa la rabaa weya alladii allihii nusqaanoo dhanba ka huf khalaqa abuuray khalqigiisa abuuray weeyaan markuu abuurayna fasawaa abuuristiisii ekeeyey khalaqa alkhaliiqa makhluuqaadkaas kala duwan ayuu maarata hadduu xayawaan yahay hadduu yahay jamaadaad yahay yacni noocuu doonaba ha noqdo ilaahay subxaana wa tacaala baa abuuray haddana mid walbaba abuuristiisii ayuu ku ekeeyey marka taswiyada waxaa loo jeedaa waa altaqwiimu waaltacdiilu baa la yidhaahdaa toosinta abuuristiisii abuuris wanaagsan uu ku abuuray fii axsan alhay-aati makhluuq kastaba hay-a u munaasiba ayuu rabbi ku abuuray weeyaan bani aadamka abuuristiisa waa mid munaasib u ah malaa'igta abuuristeedu waa mid munaasib u ah jinniga abuuristiisa waa mid munaasib u ah wax kasta kulligii munaasibay u tahay weya waa alla wax abuuray haddana abuuristiisa ku ekeeye weya waladii allihii nusqaan oo dhanba ka huf qadara qadaray oo maqaadiirta khalqiga qadaray weeyaan maqaadiir alkhalqi waxay insaanku la kulmi lahaayeen oo idil allaha qadaray markuu shayga allah ou qadaray fahadaa haddana ku hanuuniyey qadarkii shayga uu qadaray tusay oo ku hanuuniyey allahaas nusqaan oo dhanba ka huf weeyaan maxaa yeeley ilaahay subxaana wa tacaala shay walba kulligii marka uu abuuro oo khalaa'iqdiisa ka midihi wuxuu ku hanuuniyaa lima qadara lahu wuxuu rabbi u qadaray buu ku hanuuniyey walidaalika uu nabigeena leeyahay icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lahu adiga shaqaa lagu amray amar baa lagu siiye amarka qaado qofka waxaa loo sahlaa oo loo fududeeyaa wixii asaga dartii loo abuuray hadday shar tahay shartii baa loo fududay hadday khayr tahayna khayrkii baa loo sahli oo loo fududaynaya weya marka waladii qadara fahadaa waxay la mid tahay aayadda fi suurati taaha aan ku soo marnay xiwaarka nabiyulaahi muusa iyo fircawn dhex maray qaala wamaa rabu lcaalamiin markuu yidhi fircawna wuxuu leeyahay wamaa rabu lcaalamiin markuu yidhi قال, رب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله والله الشيء والبأبورستيس انتسيه حدنا كحنونية أو تسيوية marka shay walba kulligi qofka ilaahay wuxuu u abuuray ayuu ku hanuunaya haday shaqaawadii tahay iyo ahlunaarnimadii haday sacaadadii tahay xayawaanaadka laftooda wuxuu ku hanuuniya wuxuu rabbi u abuuray daaqoodii iyo say u noolaan lahaayeen ilaahay subxaanahu watacaala waa uu ku hanuuniye weeyaan marka hadaa kulla shayin khalqahu shay walba kulligii allah wuxuu u abuuray buu ku hanuuniyey hadday tahay ma'kalahu qaabka wuxuu cuni lahaa waa yaqaanaa barid ugama baahna qaabkee wax loo cunaa in yani maaragtay sabuurad inta loo qaato wax loogu dhigo qofka uma baahna soo wax cuni lahaa waa yaqaana wax soo wax u cabi lahaa wuu garanaya yani maaragtay soo u labisan lahaa qofka wuu yaqaanaa la bari maayo ilaahay baa ku hanuuniyey shahwadiisa soo u gudan lahaa iyo nikaaxiisa wuu yaqaanaa gaalada hadda waxay ku leeyihiin yani dadka waxay leeyihin waxaan baraynaa sida yani maaragtay jimaaca iyo ragga iyo dumarka ayaa la barayaa carruurta yararka waxaa laleeyahay ha loogu daro yani maaragtay iskuulaadka waxa la yidhaahdo yani sex education waxa la yidhaahdo bay sameeyaan leeyihiin carruurta hadda waxaan kusoo baraynaa siduu qaabku oo u gudan lahaa oo xayawaanaadka ayaa baray lo'da yaa baray ariga yaa baray digaaga yaa baray bani aad yani ilaahay baa ku hanuuniyey subxaana watacaala adin lagaagama baahna kaliya waxaa la rabaa nusuusta wixii ay amartay oo qaabkii meelihii lagaa reebay inaad ka harto oo qaadi lagaa reebay inaad ka harto ayaa lagaa doonaya keliya laakiin uma baahna anaa ku baraya gaalka inuu yidhaahdo sax ma aha wey waa waa zinadu ha faafta wey waxay samaynayaan carruurta yarkaa waxaa la baraya yacni siday zinada uga gaashaaman lahaayeen waxay ku leeyihiin bahalkan cijirka isticmaal ee maaragtay cirbad isticmaal gabadha zinayso waayo sooma jeedi iyo wiilow zinayso maxaa yeele dadku waxay ka baqaan qofkaan ilaahay ka cabsanaynin ama ilmo calooshaada galaanoo ilmo aan aabba lahayn aad dhashaa taasay iska ilaalinayaan marka qaabkii ilmaha la iskaga ilaalin lahaa laakiin zinada ay mubaax ugu noqon lahayd ayaa maaragtay ilmihii lagu baraya kalaasyadii ayagoo yar yara ay kusoo baraarujinayaan إلهي بابا كهن لي سبحانه وتعالى وما بهنا إلا بروية والذي قدر فهدى والذي أله وي قدر قدري أو شيء كست كله حيوانات كاس شيء كست كمده أو أبوري الله قدري وحو لكل ملها يوحو سمين لها يدنو قدري فهدى هدنا كهنونيه أقونسيه أو تصي الله سويا والذي أله نسقانه دنبكهف أخرج صوصاري المرعى داقي صوصاري للك كصوصاري haduu yahay mid bani aadamka uu cuno haduu yahay mid xayawaankiisii uu cuno xoolihiisa ay ku noolaadaanba ilaahay baa doogaas dhulka ka soo saara weeyaan markuu soo saaray haddana fajacalahu ilaahay uu ka yeelay gufaa'an ay yaabisan jaafan hashiiman mid burbura oo qallalay ka yeelay weeyaan oo axwaa haddana madow gufahaasoo axwaa mid madow ah laanna markuu cawskan qallalo oo isdul fuulo oo muddo ou joogo waa madoobaadaa eber buu noqdaa uma dhulka ku milmaayo ka mid noqdaa weeyaan qashinkaa dhulka ku milmo ayuu ka mid noqdaa weeyaan allah sidaa ka yeelay nusqaan oo dhanba ka huf weeyaan sanuqri'uka falaa tansaa ilaa maa shaa allah sanuqri'uka waan ku akhrisiin doonaa nabiyulaahi maxamedow qur'aankii alqur'aana baan ku akhrisiin doonaa wey waan ku xifdisiin doonaa markaan ku xifdisiinana falaa tansaa iloobi maysid ma halmaamaysid ilaa maa shaa allaahu alla wuxuu doono intuu doono mooye yacni ilaa maa shaa allaahu an tansaahu wixii inaad ilowdo rabbi ou doono mooye wax kalema iloobi doontid weeyaan marka nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa qur'aanka sida aan in badan meelo badan ku soo marnay markii qur'aanka malakuljibriil oo u waxyoonaya nabiyulaahi moxamed ayuu qur'aanka inuu xifdiyo oo malaga ka daba akhriyo si uusan qur'aanka ugu dhumin ayuu samayn jiray markaasaa laga joojiyey oo la yidhi joojiyo carabkaaga ha dhaqdhaqaajinin intuu malagu qiraa'adiisa ka dhammaysanayo maxaa yeelay annagaa ku xifdisiinayno mana iloobi doontid sidaasaa lagu odhanay weeyaan annagaa ku xifdisiin doono mas-uuliyaddaas annagaa kaa qaadnay buu rabbi leeyahay waxaan ku soo marnay في سورة طه بن كسومرنا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما هكو دقدقين انتم ملك كبما يستقر أبيسا وحيقيسا جوك باللي هدك دقين باللي وحن كسومرنا في سورة القيامة الله أرني سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه مركا وحوي إن علينا جمعه وقرآنه إنان قلبك كأرورنه isla markaasna ku akhrisiino ku xifdisiino annaga dusheena saaran tahay buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka tanna waa sidii oo kale weeyaan sanuqri'uka waan ku akhrisiinaynaayo waan ku xifdisiinaynaa qur-aankii falaa tansaa mana iloobi doontid ilaa maa shaa allaahu wuxuu rabbi doona mooye an tansaahu inaad ilowdo oo markaas wuxuu rabbi halmaamsiiyo fii suurati albaqaran kusoo marnay waa waxa maaragtay markii shay la halmaamsiiyana badelkeedabu ilaahay u keena maa nansakh min aayatin aw nunsihaa naati bikhayrin minha aw miliha allah mid ka khayr badan buu u keeni weeyaan ولذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام وحودي جرى حديث بخاري مسلم بكسغا حديث ابن مسعود وحودي جرى النبي إنما أنا بشر مثلكم بني آدم إذنك وكلبان هاي أنسى كما تنسون سلاد وحو إلودان بان أنا وحو إلوبا فإذا نسيت فذكروني حدان وح إلوبا إحسوسية nabigu waa iloobi jiray waxyaalo badan buu iloobi jiray marka waxaad ilowdo waxaan iloobay xusuusiya buu dhihi jiray ama qur-aanka ilaahay baa ka kafaalo qaada subxaana wa tacaala inuu iloobo weeyaan inuu iloobo ilaahay baa ka kafaalo qaada قتادة بن دعامة وحو أورنجري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله يعني القرآن كشيء كميدا موسم إلو يجرين إلا إلهي وحو إلو سياموي مركا وحاسنا يعني هران كسامرنا في سورة البقرة وقصوا هذا الميوية فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا وحي إلهي أو دونا إنا إلو دموي وحكا لما إلو بيسدوي محايا إنه الله يعلم وحو أقيه الجهر شيء كر لو قاضو oo la muujiyo oo jahriga yaani dhawaqa kor loogu qaado rabbi waa og yahay وما يخفى وحق قرصونا ربي وأقيا سبحانه وتعالى waxa muuqda iyo waxa qarsoon labadaba rabbi waa og yahay isku si way ilaahay maaragta isku mid bay u tahay weeyaan allah subhanahu wa ta'ala wa iskugu mid way sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar ilaahay iskugu mid way subhanahu wa ta'ala innahu allah ya'lamu wuxuu og yahay al jahra أي ما يجهر به العباد أضوامد وحي لجهران وكر أقاذا إيه وما يخفى وحي قرصون أي ما يخفونه وحي قريانه من أقوالهم وأفعالهم ونياتهم وعلى وحي قلبي ذوذك قرصدان أما أفك أي كير أهلان أما فعل أحانه أي قرصدان رب سبحانه وتعالى وأقيهي مركوا نوع التهديد ككمده ما دام الرب أقيهي وأبال مرين إياه الله وكبر قبا وانا ابال مرين مالنت قيامها وهي ونيسرك لليسرى ونيسرك وان كفدودينينا او وان كسهلينا نبي الله محمد لليسرى حالتي فدوديد ايان كو فدودينينا او كو سهلينا وهي ونيسرك لليسرى ابن كثير وكلا مركو فسره رحمه الله وحوليه نسهل عليك افعال الخير واقواله ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا عجاج فيه ولا حرج ولا عسرة يعني وحو ليه وحان يعني كوفض ذينينا أفعال الخير خيرك وحل إيران سمين تيسة وفعل هانا أدو سميسو كوحد لديس خيرك أدكو هذا شو أيام كو سهلينا وكوفض ذينينا waxaan kuu jidaynaynaa sharci sahlan maxaa yeelay diinteena diin sahlan wey oo aad u fudud oo mustaqiim ah oo aan qalooc lahayn oo toosan oo aanan wax xaraj iyo cusri culays iyo ciriiri ku jiraay aynan jirin diinkaasaan kuu fududaynaynaa wey marka waanu yasiruka waanu ku sahlaynaayo adiga nabiyullaahi maxamedow lilyusraa xaaladii fududayd ayaanu kuu sahlaynaa oo waxa weeye yacni khayrkoo idil ayaanu kuu yasiraynaa shareecadaadaba waxaan ka dhigaynaa mid sahlan oo fudud ayaanu ka dhigaynaa weeye fadakir in nafacat dikra sayadakaru man yakhsha wayatajannabuha alashqa fadakir waani nabiyullaahi maxamedow in nafacat dikra in nafacad hadday wax tarayso الذكرى وانده هدي وحتريسو ددك واني فذكر الناس ددك واني نبي الله محمد maxaa goormaad waanini in nafacati dhikra waanadu haday wax tarto waani marka halkan waxa laga qaadanaya waxaa laga fahmayaa haddaysan waanadu waxba taraynin qofka aa waaninayso haddayan waanadu waxba u taraynin inaa waanadiisa faraha ka qaada baa laga qaadanaya maxaa yeele sharti baa lagu xiray oo layidhi in nafacat dikra hadday waanadu wax tarayso oon waani marka macnaheedu mafhuumka laga fahmayo waxa weeye haddaynan waanadaani qofka wax u taraynin waanadiisa faraha ka qaadna haddii marka mafhuumkaa la qaato waxa weeye waxay ka hor imaanaysaa aayado kale bay ka hor imaana oo itlaaqay iska sii daayey mutlaq ka dhigay tadkiirka las amrayo waanada la amrayo waan arki doonaa suuradeennan soo socoto oo maaragtay suurat alghaashiya allah wuxuu leeyahay fadakir inamaa anta mudakir waani baa la leeyahay maxaa yeelay adiga mudakiraa tahay axad waa yani mid waaniyo dadka xaqa u sheege waani baa la leeyahay marka halkan laguma xirin aayaddaas laguma xirin oo tadkiirka ah wax shardiyo lagu xiro lama arko sidaa darteed culummadu waxay leeyihiin hadalkan maxduuf baa ku jiro meesha waxbaa ka go'an oo markaa waxa weeye in nafacat dikra wain lam tanfac saasoo kale baa marka u qadaran si aayaadka isku waafaqaan waxa weeye fadakir waani oo dadkii waani nabilaahi muxamedu in nafacat hadday anfacdo adikra waanadu hadday wax anfacayso wax tarayso wain lam tanfac haddayna waxba tarayninna labadaba waani wey ama ha anfacdo ama yaysan anficini adigu waani dadka u sheeg baa la rabaa marka tadkiirka waa amar lays amray weeyaan adiga qofkan inuu ku waansamo shaqadaada ma aha la-anna waxa weeye ina xaqa qofka uu gaarsiiyo u sheego umbaa laga rabaa sidaasaa la leeyahay marka qur-aankana way ku badantaho waxay leeyihiin noocan oo kaleeto waa min baabi saraabiila taqiikum lxara markii la yidhaha saraabiila taqiikum lxara yacni kulaylka dhar idinka ilaaliya buu rabbi idin siiyey markii la yidhi walbardana waa ku jirtaa sida kulaylka dharka iskaga ilaaliyo dhar qabowga oo insaanka ka dugsadana ilaahay waa siiye subxaana wa tacaala marka qabowga iyo kulaylkaba labadaba marka walbardadii waa la iska gooyey halkaasaa marka laga fahmay inuu maxduufkaasi jiro weeye taas ayay la mid tahay leeyihi fadakir waani nabilaahi muxamedow in nafacat hadday wax tarayso adikra waanadu hadday wax tari adiga waaniyo dadka u sheeg wain lam tanfac haddayna xataa waxba taraynin waaniyo dadka xaqa u sheeg weeyaan maxaa yeelay sayadakaru waxa waansami man dad baa waansamayo yakhsha ilaahooda ka baqayo axadka rabbigiisa ka baqo kaun baa waanadu ay wax u taraysaayo ku intifaacayo wayatajannabu waxaa fogaanayo haa tadkiradii iyo waanadii waxaa ka fogaanayo alashqa kii hoogay oo ahlunaar ka ahaa kaa ayaa ka fogaanayo shaqiga qofka la yidhaahdo ahlunaarka ah midkaa hoogay ayaa ka fogaanayo weyaan ma yeelayo ma qaadanayo markaa waaniso marka waanada adiga labadiiba waani kii sacaadada u qornayd iyo kii shaqaawada u qornayd labadaba waani kan waanada ay wax u taraysaahi oo qofka saciidka waa waansamaya kan kalena waa diidaya waa ka tegaya weyan laakiin adiga xaqaadi waad gudatay nabi baa tahay waa lagu soo diray daaci baa tahay dadkaad khayrka u sheegi waajibkii ku saarnaa waad gudatay weeyaan sayadakaru waxaan waansami man yakhshaa axadka rabbigiisa ka baqo ayaa maaragtay waansamayo waanadii wax u taraysaa wayatajannabuhaa waanadii waxaa ka fogaani oo ka dheeraani alashqa kii hooga badnaa kii hooga badnaayo ahlunaar ka ah kaa ayaa ka fogaanaya wey kaasi waa kay alladii kii shaqigii ayaa ka fogaanayo waanadii ka fogaanayo yaslaa gelayo annaara naartii gelayo naartii alkubraa weynayd oo naartii ilaahayoo naarun xaamiya ahayd geli doono yacni kaas ayaa waanada ka dheeraan doono wey leanna ismigaa mawsuul wuxuu sifo u yahay shaqigaas alashqaa buu sifo u yahay weeyaan alladii kii ayaa waanada ka fogaan doono yaslaa gelayo annaara naarta intuu gala ku guban doono naartii alkubraa weynayd yacni qofka axadka geli doono kaas ayaa ka fogaanaya waanada is waxba u taraynin uma markuu naarta galo laa yamuutu aanan dhimanayn fiiha naarta dhexdeeda aanan ku dhimanaynin walaa yaxyaa aanan noolaanayninoo nolol fiicanna aanan ku haysanin axadkaas ayaa waanada ka fogaani weeya uma laa yamuutu fiiha walaa yaxya yacni qofkaas mana dhinto mana noolaado sidaan ognahay adduunka qofka insaanka ihi laba arrimood unbuu mid leeyahay imaa inuu noolaado oo nool yahay waa imaa inuu dhinto laakiin aakharo macaayiirta dhan iyo maqaayiistii miisaankii ayaa isbedelayo mid kala imaanayso dadka ahla naarka ahi nololna ma haystaan yacni geerina ma haystaan iyo dhimasho midna ma haystaan marka maxay ku nool yihiin cadaabka kan ugu xunay ku nool yihiin cadaabka midka ugu xun ayay ku nool yihiin yacni waxa weeye mana dhintaan mana noolaadaan yacni haddii la yidhaahdo nolol nolol waxa weye waa nolola raaxo haysato weeyaan nolol raaxala ma hayaan dhimashadana hadday dhiman lahaayeen cadaabkan way ka raaxaysan lahaayeen maba dareemeenba xanuunkiisa ma dareemeen waa loo diidi dhimashadiina nolol wanaagsanna waa loo diidi marka xaalad dhexe oo wasad ah ayay ku dhex jiraan maalinka qiyaamaha weeyaan waa midda allah subxaana wa tacaala qur-aanka aayado badan oo noogu sheegay في سورة الطه عن كسو مرنا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا نارت جهنم اللي يراهده أيو ليهي منا دمت منا نولاده قف كافر كو إلهي أسيبه مجرم أكتر أتقاهي نولو وحوه استا يعني نولو الحن أيو كن ولاني ويا لا يموت فيها ولا يحيا وكذلك في سورة فاطر الله حليه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور يعني وحويان كوا كفارته إيه نارتا جهنم إليه لا يقضى عليهم الموت فيموتوا موت لقم حكمي أو كل كعيدنتان ولا يخفف عنه من عذابها نارت عذاب كيدنا لقى مفضوض ايوه سيدا درتد بو ربي يري كذلك نجزي كل كفور قفكست كلغي سيداس ايانو مارتي ان كو ابال مرنا غالنمديسو اي ترى بدنتahay سيداس كو ابال مرنا ثم markay naarta galaan ka bacdi dadka shaqiga markuu naarta galo la yamuutu anan dimanin fiha naarta dhaxdeeda aan ku dhimanaynin wala yahya anan noolanaynin nolol fiican anan haysanin way qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح وحا ليباني من أحد با ليباني وقوليستي تزكى استهره وشركك يوحى حن اسك الظهره طاعده iyo tawxiidka iyo cibaadada iyo sunnada isku dahiro kaasa guuleystay oo liibaanay adduun iyo aakhiro oo wadakara xuso isma rabbihi rabbigiisa magaciisa xuso marka uu rabbigiisa xuso fasalla hadana tukado ahadkaas ayaa guuleystay buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala way marka yaani qofka adduuniya aakhira faa'iiday allah wuxuu ku tilmaamay man tazakka qofka istahiro ataa oo kaleeto iyo ikrimo oo kaleeto waxay dhihi jireen yaani man tatahhara min ash-shirki wa qala la ilaha illa allah qofka shirkiga iska tahiro oo la ilaaha illa allah tawxiidkaas ka dabeeyo ka ayaa guuleystay oo liibaanay qad aflaha waxa liibaanay oo guuleystay man tazakka qofka istahiro tawxiidka maartay cibaadada isku tahiro ayaa guuleystay adduuniya aakhira وذكر حسين اسم ربه ربه سمجعي سنة حسين oo marka sida darteed markuu xusay fa sallaa rabbigiisa u tukaday yaani markuu rabbigiisa magaciisa xusuustay oo rabbigiisa uu xusay cabsi uu rabbigiisa ka baqayo darteed salaadii ula yimid marka yaani salaadan ibn jarir at-tabari oo kale wuxuu ka dhigayaa salawaatul khams salaadaha shanta ah oo qaadoodii dadka ku guto macnahaas uu doorani weeyaan culimada qaar kamida oo uu kamid yahay يعني مارتي عمر بن عبد العزيز وكمد ياهي ايضا وحي كفسير جيرين عمر بن عبد العزيز مركو زكاة الفطر ددك اني بخيان او امره ايو مركا كبعدي يو ايضا اخرين جيري marka macnaheedu waxay ku fasirayaan qad aflaha waxa guuleystay oo liibaanay man tazakka qofka zakatul fidriga dhiibo qabla salaad salaad ciid intaan la tukanin qofka zakatul fidriga la baxo oo wadakara xuso isma rabbihi rabbigiisa magaciisa xuso oo takbiirtii qaado salaada intaan la gaarin salaatul ciidul fitr intaan la gaarin takbiirtii xuso dikriga ilaahay akhriyo oo wado marka ka bacdina fa sallatu kada salaadi ciidahay tukado macnahaasna culimadu way ku fasiraan oo waxa kamida Umar ibn Abdul Aziz ba kamida culimadu ku fasiri jirtay weeyaan bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa بل تؤثرون اضراب كان او بلعه وحو يحي waxa laga jeesanaya yani shay muqaddar ah meesha ku qarsoono siyaaq kalaamka hadalka soo u socdo oo ku tusayo macnaha waxa weeye markii la yiri qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla ayaa rabbi wuxuu leeyahay la tafcaluna dhalika sidaas uu kale yiri lamika arinkaas ma sameeynaysan insaanu bal inaad sameeysan iska dhaafe oo inaad maaragtay istahirtaan inaad dikriga ilaahay haysaan salaadii laazimtaan iska daayay tu'thiruuna waxaad dooranaysaan alxayaata addunya noloshii dhoweyd ayaa dooranaysaan adduunka noloshiisii ayaa dooranaysaanoo aakhirad ka dooranaysaan weeyaan waalaakhiratu waalxaalu alaakhiratu daarta aakharana khayrun mid wanaag badan ay tahay khayr badan taho من الدار الدنيا أدونك من الحياة الدنيا إيكا خير بدنتهي وأبقى أي باقي نما بدنتهي ومن الحياة الدنيا إيكا باقي نما بدنتهي أيضا آخرات اللبدا اسكو درستي ثواب الآخرة أي خير بدنتهي آخرتنا أي باقي بدنتهي بعد آخرات حق انت اسكدكتين يد أدونك دورتين وتحر مرستين آخرتك كهر مرسين ويا sida aad ugu dadaashaan adduunkiina aakhiradii ugu ma shaqaysataan ugu ma dadaashaan sidaas loo jeedaa way bal tu'thiruna wa dooranaysan alhayata dunya noloshii dhaweey ayaad calal aakhirati aad ka dooranaysan way wal aakhiratu ayadu aakharana wa thawabu al aakhiru aakhara thawabteedii iyo maaragtay abaalmarintii dadka la abaalmariyo wanaaga wanaaga lagu abaalmariya khayrun mid wanaag badan oo yaho oo ka wanaag badan yahay yaani maaragtay min acraad dunya adduunka birbirkiisa oo ka wanaag badan yahay wa abqa oo baaqinimo badan yahay aakhara ay baaqinimo badan tahay yaad adduunkii doorataan laana adduunku waa shay faani oo tagayo aakhirana waa shay baaqi iyo xayaato weliga jiraysa weeyaan marka qofka caaqilka ihi waa qofka shayga baaqiga ah oo jirayo oo daa'imka ah hormariyo oo ka hormariyo shayga tegayo oo faaniga oo dhammaanayo qofka ka hormariyo kaas ayaa caaqilka la yidhaahdaa weeyaan fii suurati alcankabuut allah wuxuu leeyahay markuu adduunkan iyo aakhirada oo isku garba yani isgarab dhigayay wuxuu yidhi wamaa haadihi alxayaatu addunyaa ilaa lahwun walacib وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يعني أدون كان نلشي سنبا أهبا إلا شيء لهوي أهو وحدد حوغا انت كو داهان داهير لغو داهو دنت لغو مشغولان كتغا أما اللعب وانت عيار العيار لسكا كتغو وحكا لما بأهبا محايل وإن الدار الآخرة دار الدار الآخرة اللي يرادو لهي الحيوان نلشي طبتها وأيدو nolosha dhabta oo jiraysa weligeed waa ayada weeye low kaanuu yaclamuun dadku haddayan dad wax garanayo aakharaa u baaqinimo badanay garan lahaayeen wey ina hada la fi suxufi luulaa suxufi ibraahiima wa muusa ina haadaa warkaan aan soo sheegnay oo ah qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa laga soo bilaabo ilaa walaakhiratu khayru wa abqaa laga tago maxaa yeelay macnahaas ibnu jariir الطabri ayaa ishaarada halka uu celinaya sidaas in loo celiya fiican yaani in arintan qad qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbi fa salla bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa ishaarada in loo wada celiyo ayuu maartay ibnu jariir الطabri oo doorani ibnu kathirna oo leeyahay wa ikhtiyar hasan oo qawi ah buu oranaya sidaas aad wanaagsan buu leeyahay in hada arinkan oo madmuunka hadalkan oo kulmiyay qad aflaha man tazakkaada ila meeshan laga soo gaaro hadalkaasi waxa uu kulansaday la fi suhuf al-ula warqadii horeeyay iyo kutubtii horeysay bay dhexdeedu ku sugnayd wax nabi maxamed kaliya oo bilowday la yimid maaha ambiyadii ka horeysay kutubtoodii iyo suxuftoodii bay waxaan ku qornaayeen weeyaan suxuf ibraahima nabiyaha ibraahim suxuftiisii iyo warqadihiisii ayay ku sugnayd iyo wa muusa wa fii suxufi muusa nabiyulaahi muusa warqadihiisii iyo kutubtiisii ayay ku sugnayd weeyaan yacni haabitun fii suxufi ibraahiim wa suxufi muusa calayhim asalaam labadoodaas kutubtoodii baa madmuunka hadalkan oo halkan lagu sheegay hadalkaas wuxuu kulansanayo kutubtaasay ku sugnayd weeyaan ina haadaa warkan oo aayadahan dhexdooda ku sugani ثابت وحو اها mid ku sugan la fi suhuf al-ula suhufi yaani warqadihi horeeyay oo nabi maxamed rusushi ku horeysay ilaahay uu siiyay dhaxdooda kuwa ku sugan bay ahaayeen suhufi ibraahim bay ku sugnaayeen waa ka bedelanayna suxufida horaa ka bedelanayna suxufi ibraahiima nabiyullaahi ibraahiim warqadihiisii bay dhexdooda ku sugnaayeen iyo wa muusa nabiyullaahi muusa suxuftoodii ayay ku qornaayeen weeyaan marka suxufi ibraahiim wa muusa ayay ku sugnayde wax nabi moxamed ou bilowday ma aha waa shay hore u jiray in qofka shirkiga iska tahiro rabbigiisa xuso salaadiisa la yimaado adduunka aanan dooranin in uu yahay axadka guulaystay oo aflaxay inuu yahay kutubtaa horey ku qornayd weeyaan hada wabillahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina maxamed